shir jaraa'id oo uu ku qabtay wasiirka wasaaradda dekedaha iyo gaadiidka badda puntland siciid maxamed raagi magaalada boosaaso xarunta ganacsiga ee puntland ayaa waxa uu kaga jawaabay eedeyn uga timid xildhibaan ka tirsan baarlamaanka dowladda federaalk soomaaliya oo dhanka puntland uga jira golaha shacabka kaasoo lagu magacaabo xildhibaan cumar ismaaciil waaberi oo warbaahinta la hadla ayaa waxa uu ku eedeeyey wasaaradda dekedaha iyo gaadiidka badda ee puntland gaar ahaan wasiirka in uu ka gaabiyo howshii loo igmaday isagoona xildhibaanka sheegay in wasaaraddu ay sidoo kale ka gaabisay kaalintii looga baahnaa gurmadka loo fidinayo doonida kusoo cariday xeebta magaalada boosaaso taasoo ay saaran tahay hanti gaaraysa ku dhowaad toban milyan oo dollarka maraykanka haddaba wasiirka wasaaradda dekedaha iyo gaadiidka badda puntland siciid maxamed raage ayaa shirkiisa jaraa'id oo arrimo dhowra uga hadla ayaa waxa uu ugu horreyntii uu ka jawaabayaa eedeynta uga timid xildhibaanka oo lagu magacaabo cumar ismaaciil waaberi
cumar ismaaciil waa beri waa run xildhibaan waa yahay federaalka ah waa xildhibaanada cusub oo puntland wuxuu ka mid yahay alifleyda ku cusub siyaasadda xildhibaanada dhalinyarta ah oo puntland haddeer meesha u jooga horta sideedaba waxaan odhan lahaa xildhibaanada reer puntland ee federaalka jooga waxaa fiican inay gartaan shaqada ay xaqa u leeyihiin sababtoo ah waxaad moodaa inay dhaafsiisan yihiin dee qaabkii loogu talagalay in loo diray qaab soomaaliyeed qaab reer puntland qaab degaankay ka yimaadeen saddexdaas ayaa xildhibaanka u xilsaaran yahay xildhibaankuna wuxuu ku ficay inuu shaqadiisa yaqaano inuu dastuurka akriyo in shuruudaha iyo maaqa qaabka lagu dee loo xilsaaray ama waxa loo diray inay ka shaqeeyaan aniga siciid maxamed raagi ahaan waxaan u maleynayaa sagaal iyo toban sannadood oo puntland jirtay ilaa xildhibaankii ugu horreeyey baan ahaa xildhibaanka uu ku fadhiyo ninka la yidhaahdo cumar ismaaciil kursiga uu ku fadhiyo inay xildhibaan isagoo ka noqdo ama kursigaa la helo anaa mas-uulka ahaa waxa uu sheegay sidoo kale wasiirka in wax laga xumaado ay tahay siyaasiyiinta kasoo jeeda puntland iyo sidoo kale federaalka in loolanka ay ku galaan xaalad ay ku sugan tahay doonta kusoo cariday xeebta magaalada boosaaso aada baan uga xumahay siyaasiyiinta ka mida qeybta puntland iyo kuwa federaalka ee ku lobin garaynaya aada baan uga xumahay waana lays yaqaanaa muddadaas dowladdii horena waan ku jiray tanna tanna waan ku jiray sagaal iyo tobanka sannadood maanta taagan taa federaalkaa kursiga uu ka fadhiya ninkii ugu horreeyay ku fadhiistay baan ahaa marka horta waxaan odhan lahaa cumarow walaal waxa fiican inaad garato shaqada lagu xilsaaray
waxa uu sheegay in heshiiska dekadda boosaaso ee ay dowladdu soo gashay uu dan u yahay shacabka puntland oo aysan ku jirin wax ka hor imanaya aragtida shacabka waxa uu sheegay wasiirka in dhismaha dekadda boosaaso dhowaan la bilaabi doono heshiiska aanu soo gallay annagu sidiisaba wuxuu danu yahay maslaxadu yahay ganacsatada reer puntland iyo horumarka reer puntland waxaa la rabaa waxaa caariyaaya inaanay dib u dhicin waxaa la rabaa xoolaha la soo raraya inay dhaarag halkaa u yimaadaan wax kale oo siyaasada ku jira haba yaraatee anigu ballan waxaan qaadayaa kontraagiina waa bixiyey insha allah hadda insha allah in deg deg loo bilaabo oo loo yimaado oo dhismihii bilaabmo baanu sugeynaa dekadda boosaaso inka berigii bisi lahaa insha allah within one month gudahood mobilisationkii iyo qaabkii lagu dhisi lahaa waa la bilaabayaa dada jaaniba yaanay la saarin sistamka wixii alla qadaro yaan cidna lagu eeday ciddii mas-uulka ah lagu eeday waxaan aada uga codsanayaa siyaasiyiinta ku cusub siyaasadda oo qaarkood aqoon darro u geynayso inay ka fogaadaan maslaxadda ummadda iyo fidmad inay ka qayb qaataan puntland waxay u baahan tahay amni waxay u baahan tahay maanta dadka in lala hadlo wax la taro laakiin in lagu lobin garayo runtii way aada baan uga xunnahay kuwa hoteelada deganee marba soo baxaaye marba meel ka hadlaaye oo aanay dad ka khuseyn waxaan odhan lahaa shaqadiina garta waxa qof kasta qofba waxbaa loo xisaabay annagu heshiis baan soo gallay heshiiskaasi waa fulayaa dekadaasina waa dhismaysaa insha allah saasaan ku rajo weynahay shacabka reer puntland saasaan u kuu sheegaya siciid maxamed raage ayaa dhanka kale waxa uu sheegay ganacsatada iyo sidoo kale guddiga badbaadinta doonidan ku soo caaridexeeta boosaaso uu ka mid ahaa dadkii soo magacaabay waxa uu sheegay in wasaaraddu ay door weyn ku leedahay badbaadinta doontaasi ganacsatada hadda shaqaynaysana iyo guddiga odayaasha ana waxaan u malaynayaa ninkii ugu horeeyo magacaabay oo halka kula hadlay anigu ahaa shaqada tanna wasaaraddaa liidh garaynaysa waa jiraa dad odhanayaas wasaaraddu saa nama yeelin cidna noogama shaqo badna cidnamana noogama dagaal badna liidkaana wasaaradda iskale waxa aanu ka baqeena aanu diidan nahayna waxa weeye dib dambe inaan meeshaa doonigu caariyin dhacdada tan dhacdayna waxaan jecelahay annagu wixii wax ama ra'yi fiican keenaya ama tala soo kordhinaya waa ogollahay talooyinka meesha ka socda ballantada annagaa lahayn qaabka wax lagu wado maxaanku idhaahdaaye wasaaraddii wax nalama qaban iyo kan iyo haweenka waxma qaban wasaaradda qaybteeda iyadaa wadda ilaa hadda wasiirka ayaa dhanka kale waxaa wax laga weydiiyey warar dhowaan laysla dhex marayay ee sheegayay in shirkadda b n o ay canshuur kusoo rogtay alaabta laga soo dejinayo doonida kusoo cariday xeebta boosaaso waxaana uu ku jawaabay markii badbaadadu markay dhammaato waa taladeeda laakiin waxaa dadku uga hadlayaan oo cashuurba waxbaa nala ka cashuuriya waxyaabaha waa been weyn ilaa hadda dad wax laga cashuurayna ma jiraan alaabtii lasoo dejiyey halkaasa la keenay waa laysu tirinayaa maxaa dhiban baa la odhanayaa waxa saaran mala heli doonaa cashuurta galaadsamxaysa horta waa inaan badbaadiyo wey gabagabadii siciid maxamed raaga wasiirka wasaaradda dekedaha iyo gaadiidka badda puntland ayaa shacabka ku dhaqan magaalada boosaaso ugu baaqay in ay xejistaan amnigooda ay la shaqeeyaan laamaha ammaanka si loo xoojiyo ammaanka magaalada boosaaso isagoona tusaale usoo qaatay falalkii ugu dambeeyey ee ka dhacayay magaalada boosaaso
shacabka reer puntlandna waxaan leeyahay gaar ahaan reer boosaaso waad aragtaan dalka waxaa ku jira amnigiina ka shaqeeya oo idinku amniga dalka waxaa ka jira iyo arrimahan laysku xidhaayo isma khuseeyaane yaan laydinka faa'iidaysan oo cadowgu idinka faa'iidaysan shirkan jaraa-id oo ay maanta qabatay wasaaradda dekedaha iyo gaadiidka badda ee puntland ayaa waxay ku faahfaahinaysay dhismaha dekadda boosaaso iyo xilliga ay bilaaban doonto waxaana sidoo kale wasiirka uu ka jawaabayey eedeemo uga yimid xildhibaano iyo sidoo kale siyaasiyiin ka soo jeeda deegaanada puntland oo ka kala tirsan heer federaal iyo sidoo kale heer maamul goboleed